tobtee deentee furqaano waxaa taa jiray ninkii taladiisa yeelo ninkii taag daranada taageera siiye tilmaan quruxsane xabiibow hayga taginay
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين كلمتين waxaynu kaga hadlaynaa ahamiyadda ay leedahay ee in cudurka la iska baaro iyo sida yani ay faa-iido u leedahay arrintaas iyada ah ee cudurka in la iska baaraayey waa qeyb ka mid a daawada maxaa yeelay haddii la ogaado cudurka daawadiisa markiiba waa la helaa ee cudur la ogaadayna daawadiisa bilaabatay waxaa dhici karta dadka aqoon darri haysa daraadeed ee ama dhaqanka oo aan mararka qaarkood laga yaabo soo khaldan inuu si yani dadka ay u arkaan in qofka inuu isbaaro ama uu is ogaado laga yaabo inay dadku ceebsadaan arrintaas iyada ceeb ma aha maxaa yeelay qofku inuu isbaaro laba faa-iida ayaa ku jirta waa mid isagii isbaarayey haddii intii la baaro yacni cudurkii laga waayo waa farxad iyo waa faa-iido haddii cudurkii laga helana yacni waa faa-iido kale oo ah daawadii iyo dhanka kale ka taxadarkii si dadka kale uusan cudurkii ugu gudbinin ayaa mid ayaa ka imaaneysa marka saas daraadeed isbaaritaanku marna dhibaato ma aha marna ceeb ma aha mar walba waa faa-iido midda kale dadka cudurka uu ku dhaco waxaa dhici karta intay u dhintaan inayna dadka ku hareereysani ayna ogeyn qofkan dhintay waxa uu dhintay iyo sababta uu dhintay taas oo keeni karta in dadkii fayoobaa ay cudurkii qaadaan ka taxadar la-aan iyo ogaansha la-aan oo arrintan iyada aysan ogeyn taasna waa khasaaro runtii waxaa loo baahan yahay marka in yani loo dhega nuglaado talooyinka ay bixinayaan dhakhaatiirta caafimaadka taas oo mar walba ku talinaysa in la isbaaro soomaalidu waxay yidhahdeen qofka markay dhiiri gelinayaan oo cudurka inuu iska baaro oo is ogaado muhiimadda ay leedahay u cadaynayaan warninyahow miyaad iska socotaa mise waad isla socotaa macnaheedu waxay tahay miyaad iska socotaa oo cudur inuu ku hayo iyo inuusan ku haynin dambe kamidahooda iska socotaa oo waxaad arkaysaa un markuu kusoo rito ood dhacdo markaan baad yani ogaanaysaa miyaa mise waad isla socotaayo intaad isbaarto yaad kolba xaaladaada caafimaadku meesha ay joogto ayaad iska warqabtaa taas oo keenaysa marka iska warqabkaas ama is ogaanshahaasi in yacni aad kaga taxadarto dhibaato kusoo gaari lahayd marka in waxaa loo baahan yahay inaan la iska soconin eh waxaa loo baahan yahay in la isla socdo dadka yani cudurka yani uu ku dhacay oo saas dhici karto inay u geeriyoodan oon la ogeyna in yani baaritaan loo ogolaado oo ay dadku iska hubiyaan oo iska baaraan si ay uga taxadaraan oo dadkii fayoobaa ama caafimaadka qabay ee ogaansho la-aan daraadeed aynu ogeyn qofkan waxa haya ama cudurka haya daraadii inayna yani intay sidii caadiga ahayd yani ula dhaqmaan oo u dhadhowaadaan oo yani habkii dhaqitaankii taxadarka laha aan ahayne habkii iska caadiga ahay qofkii caadiga isaga dhiman jiray covidka hortii yani loola tacaamuli jiray oo kale iskala tacaamulaan ay dhici karto dadkii markii qofkii ay soo aasaan dad badan oo dadkaasi ka mid ah inuu asna cudurkii soo rito oo uu ku dhaco taasna ay ka dhalatay iyadoo aan marka horeba qofkaan baaritaan lagu sameynin oo aan la ogaanin waxa uu geeriyooday marka baaritaanku waa muhiim in la isbaaro oo la isla socdo iyadoo yani taxadarkaasi looga faa-iideysanayo yani nolosha dadka iyo caafimaadkooda yani dadka inay isbaaraan oo isla socdaan yani waxay keenaysaa in yani ay is ogaadaan waxa ay yihiin qofka hadduu ogaado marka yani cudurkii uu ka taxadarayaa nolol ayaa meeshii ka dhalanaysa oo asbaabtii lagu noolaan lahaa ayuu qofku la imaanayaa haddii laakiin uusan ogeyn waxaa dhici karta si deg dega arrintii inay ugu xumaato oo qofkii khasaara uu soo gaaro marka dhammaanteen waxaa loo baahan yahay inaan iska kaashano sidii aan cudurkaas baaritaankiisa aan uga wada qeyb qaadan lahayn oo qofku uu baaritaankaasi u ogolaan lahaa asaga oo fulinaya naf qofkii nooleeya adduunka yani oo dhan dadka jooga isagoo nooleeyey ayay la mid tahay marka nooleyntaasi ilahay baa wax nooleeyee waxaa laga wadaa asbaabtii lagu noolaan lahaa qofkii la yimaada waman axyaaha fa kaanamaa axya annaasa jamiican asbaabta lagu noolaado qeyb waxaa ka mid ah is ogaanshaha iyo issocoshada maxaa yeele haddii meeshii yani lagu ogaado waa laga fogaanayaa haddii yani laisla soconinna oan la ogaaninna yani waxaa noqonaya si iska caadi aho qofkii uusan taxadaraynin taasna waxay u keenaysaa marka inuu cudurkii ku dhaco ee dad badanna uu sii gaarsiiyo sababna isagoo ugu noqdo inay dadkii yani cudurkii uu ku dhex faafo ama uu gaaro marka guud ahaan waxaa loo baahan yahay yani baaritaanka iyo ogaanshaha muhiimad weyn ayay leedahay in laga warqabo oo laisbaaro oo laska warqabo dadkana hadday geeriyoodaan yani in dhakhaatiirtu ay sheegaan cilada iyo sababta qofkan uu u geeriyooday qalab casri ay hadda la isticmaalaa waxaa la garan karaa hada qofkan waxaa sababta uu geeriyooday sida ay tahay marka arrintaas muhiim ayay inoo tahay aan isla soconno yaynan iska soconin si hadhow xilli aan waxba wax laga qaban karin ayan yani inoogu soo bixin baarid la-aan daraadeed ayaa dhibkaas uu dhacay waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wayo tubti dintii furqaano waxaa taa jiray ninkii taladiisa yeelo ninkii tag daranada taageera siiye tilmaan quruxsani xabiibow hayga teginay